alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira qaala raximah llahu tacaala faslun fii damaani gayri ilmaal xoolo waxaan ahayn in damiin laga noqdo oo min alabdaani oo jidharhkii ama dadkii qofka laftiisiia marka waxaa loo yaqaana alkafaala waa nowcun min addamaan waa nooc ka mida damiinashada laakiin waa damiinulwejigi weeye qofkan wuxuu damaanad qaadayaa qofkaa xaqa loo sheeganayo marka loo baahdo inuu keenayo waxaana loo weheshada aayadda ku jirta fii suurati yuusuf nabiy llaahi yacquub inamadiisii markay yidhaahdeen yuusufna raaci wuxuu ku uhi lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawhiqa min allah lata'tunanii bihi ila an yuxaaطa bikum wuxuu yihi idin raacin maayo yuusuf ilaa aad ii keenaysaan ballan ilaahay oo ah inaad inankayga ii soo celinaysaan in laydinka wareego oo dee dhammaantiinba waxba aan laydinka reebin mooyaane wayusama waxaa lagu magacaabaa kafaalat alweji baa lagu magacaabaa aydane kafiilasho qofka laftiisii ama wejigiisii la kafiilanayo ay kafaalat adhaat wejiga daatadaa looga jeedaa wa kafaalat albadanna waa la yidhaahdaa oo ah qofkani inuu damiin ka yahay qofkaa xaqa loo sheeganayo keenistiisa halkii lagu ballamay inuu keeno kama qaala siduu yihi abu shujaac wاlkafaalatu kafiilashadii bilbadani qofka jirhkiisa iyo laftiisa la kafiishaa jaa-izatu waa mid bannaan إida kaana haddii uu yahay calى اlmakfuuli bihi ka la kafiilanayo ee la damiinanayo ay bibadanihi jirhkiisa la damiinanayo laftiisa xaqun xaq hadduu dushiisa yahay xaqaasi oo liaadamiyin bani aadam uu leeyahay wadalika ka qisaasin weeye waa sida qisaas waxaddi qadfin weeye xadulqadfi in lagu leeyahy wakharaja waxaa ku baxay oo xaqaa bani aadamka marka la shardiyey meesha ka baxay oo qofka lagu leeyahay aan la damiinan karin bixaqil aadamiyi waxaa ku baxay xaqu llaahi tacaala xaqa ilaahay baa ku baxay falaa tasixu ansixi mayso alkafaalatu damiinashada bibadani man mid la kafiisho ama la damiinto kaasoo calayhi dushiisa xaqu llaahi tacaala xaq ilaahay uu ku waajibay wadaalika xaqa ilaahay ka xaddi sariqatin wey waa sida inuu waxxaday oo xadkii iyo ciqaabkii tuugadu uu ku waajibay wa xaddi khamrin weeye xaddi shurbi khamrin iyo inuu ku waajibay ciqaabkii qofka khamriga caba wa xaddi zinan iyo zinada xadkeedii inuu ku waajibay wayabra'u buu uhi waa beri noqonayaa alkafiilu kii damiintay qofka wuxuu ku beri noqonayaa bitasliimi almakfuuli kii la damiintay dhiibistiisa bibadanihi jirhkiisa la damiintay yacnaa uu u dhiibo ila almakfuuli lahu kii uu markaa ka damiintay fii makaani tasliim uu ku dhiibo meeshii markaa lagu heshiiyey in lagu dhiibo ama heshiiska damiinashadu marka horeba u ka dhacay bilaa xaailin iyadoo aanu jirin teed teedkaasoo yamnacu diidaya almakfuula lahu ka qofka loo damaanad qaaday keenistiisa canhu qofkii u diidayo ka hor istaagaya amaa maca wujuudilxaa'ili miyaa marka uu jiro qofkii qofka laga damiintay wax ka hor istaagaya qabsashadiisu falaa yabra'u beri noqon maayo alkafiilu kii damiintay oo inaanu dhiibin oo kale ayay ka dhigan tahay marka waxaa loo yaqaano kafaaladu kafaalatu albadan baa la idhahdaa waxaa kaloo markaa la idhaahdaa damaanulwejina waa la idhahdaa waa nooc damiinashada ka mida tii hore waxay ahayd qofku xaq qofka lagu leeyahay oo xagga xoolaha ah ayuu damaanad qaadaya u damaanad qaadaya ciddii ku lahayd tanna qofkii xaqa lagu lahaa laftiisa inuu keenayu damaanad qaadaya waa damiinulwejiga waxaynu u naqaan marka wuxuu yihi waa shay jaa-isa weeye bimacnaa xalaala in qof la damiinto oo saxiixa oo ansaxaya heshiiskaasi u ansaxaya baahida ayaana keensanaysa marka inuu ansaxaase shuruud bay leedahay shuruudda waxaa ka mid ah idnu lmakfuul binafsihi in kaana mima yuctabaru idnu walow safiiha qofkan la damiinanayo laftiisa waa inuu arrinta noocaasiya fasaxay oo ogolaaday ilaa hadhow isagaa qofkii laga rabaa inuu kaxeeyo oo ciddii uu ka damiintay uu geeyey ogolaanshihiisu wuxuu ansaxayaa hadduu yahay dee qof hadalkiisu wax ka soo qaad leeyahay qof miyir qabo oo qaangaadhow adduunyi haddiise uu yahay ilmo yar kala damiinanaya ama mid waalan waa in damiinashadiisa uu idmo u ogolaado qofka mas-uulka ka ah qof dhintay baaba la damiinanaya qof dhintay see loo damiinan karaa qofkii deynta ku lahaa baa yidhi ha iga aadsina deyn baan ku leeyahay markaa qof baa odhan kara deyntaada anaa kaaga damiina oo markaa ka dhintay sidee jirhkiisa loo damiina waxaa loo damiinaya dee si meydkii loo keeno oo markhaatiyaashu ay wejigiisa u arkaan oo hadhow towladda ay ugu markhaati furaan markaa kaasi waa shardi qofka damiinulweji lagu damiinanaya inuu arrinta noocaasi ogolaado hadduu yar yahay ama uu waalan yahayna cidda mas-uulka ka inay ogolaato waxaa kaloo shardiya buu yihi idaa kaana cala lmakfuuli bihi ay bibadani xaqu liaadamiin qofka la damiinanayo xaqa lagu leeyahy waa inuu yahay xaq bani aadam xaq ilaahay waa inaanu ahayn xaqa bani aadamku wuxuu noqon karaa maal buu noqon karaa xoolo dee deyn baaba lagu leeyay iyada xamuu tusaaleyno dee waa iska cadday waxaa kaloo u noqon karaa waxaan dee xoolo ahayn sida qisaas baa lagu leeyay qofkan oo qof buu camdan u dilay uu qirtay ama way ku caddaatay qisaas baa markaa la doonayay oo bal sii yara daaya reerkiisii yaa soo salaamay anaa idinka damiino keenayay ayuu yidhi ama xadulqadfi baa lagu leeyahay xadulqadfiga waxaa haalibo xoog badan dhinaca xaqa bani aadamka walihaada waxaa xadulqadfiga qofka lagu oogayaa un qofkii uu qadfiyey hadduu doono qofka qadfiyeyna wuu cafin karaa taasina waxaa tusinaysaa xaq bani aadam inuu yahay marka la yidhi waa inuu xaq bani aadam xaq bani aadam waa in lagu leeyay qofkan damiinulwejiga lagu damiinanayo waxaa meesha ka baxay qofka lagu leeyahay xaq ilaahay xaq ilahay waxaa looga jeedaa xaq ullaahi lmaxd xaq ilaahay oo barax tiran bimacnaa xaq bani aadam aanu ku jirin waaba kaa tusaaleeyeyoo dee xad baa ku waajibay tusaale ahaan waxaa ku waajibay xaddu sariqa ama xaddu khamr ama xaddu zina dhammaantood waa xaq ilaahay weeye markaa kaa isaga lama damiinan karo waxaa kaloo iyaduna meesha ka baxaya markuu yihi xaq ullaahi tacaala xaq ilaahay baraxa tiran haddii xaqa qofka lagu leeyay uu isugu jiro xaq ilahiyo xaq bani aadam sida tusaalahaan zaka lagu leeyay sikadu dee dhinac xaq ilaahay bay ka tahay dhinacna waa xaq bani aadam oo dee masaakiinta iyo fuqarada dadkaasaa leh waxaa iyaduna lamida kafaarada kafaara lagu leeyay kafaaratu yamiin ama kafaaratu nadrin ama kafaaro kalea lagu leeyahy ama kafaaratu jimac fii nahaari ramadaan dhinac waa xaq ilaahay oo dee dembi ilaahay uu ka galay baa waajibiyey dhinacna waa xaq bani aadamo dee marka kafaaradu ay noqoto raashin iyo waxaas iyo dhar iyo dee waa xaq ay masaakiintu leeyihin marka hadduu xaq uu isugu jiro xaq ilaahay iyo xaq bani aadam qofka lagu leeyay waa la damiinan karaa walihaada baynu idhi xaq ullahi tacaala almaxdu xagga ilaahay barax tiran baynu idhi markaa saddex bay noqonayaanoo haddii xaq bani aadam lagu leeyahay oo xaq bani aadamuna waa la damiinan karaa damiinulwajhi haddii lagu leeyahay xaq ilaahay oo maaliyo xagga xoolaha la xidhiidha oo kaasi hadee jeer wuxuu isugu jiraa xaq ilahay iyo xaq bani aadam waa la damiinan karaa haddii xaq ilaahay lagu leeyahay oo xoola aan la xidhiidhin oo maxdiyo barax tiran sida cuquubaadkii oo kale lama damiinan karo maxaan loo damiinan karin waxaan loo damiinan karin xuquuqda ilaahay waxay ku dhisan tahay musaamaxo musaahalo iyo cafwi waxaana ay ku dhacdaa xuquuqda ilaahay bishubahaat marka waxaanaynu ku amranahay qofka dembiyada gala in la asturo oo inta markaa lagu dadaali karayo ee waddo sharciga loo heli karo qofka ciqaabka in laga baajiyo in lagu dadaalo markaa qofkii haddii la damiinto waa la sii adkeeyey sooma halkii lagu dadaali lahaa qofku ciqaabkaasi si sharciga inuu uga badbaado haddii la damiinto dee waa la sii adkeeyey marka waxaa loo damiinanayo haddii uu markaa baxsado qofkaasi xaq ilaahay buu la baxsaday xaqa ilaahayna cafis iyo sahlitaan buu ku dhisay qofkii haddaba qofka damiintay inuu qofkaa keenayo goorma ayuu beri noqonayaa wuxuu beri noqonayaa qofkii uu damiintay dee markuu dhiibo laftiisii markuu geeyo waxa iyaduna lamida kii uu damiintay laftiisii baa tegey steshinkii buu tegey maxkamaddii buu tegey ciddii uu ka damiintay buu u tegey wuxuuhi war waa kanoo waan iskeenayoo hebelkii i damiintay anoo ka socda xaggiisaan iskeenay buuhi marka wuu beri noqonayaa kii waxa weeyaan damiintay laakiin hadduu iska yimaado un oo iska aamuso anuunbaa iska imina muu odrhan kii i damiintay xaggiisaan ka socdaana mu odhan amaba se wuxuu yihi war anu kii i damiintayna xaggiisa kama socday anuun baa iskeenay markaa beri noqon maayo kii damiintay oo intaa dabadeed hadduu baxsado isaga ayuunbaa loo haystaa hadduu maqan yahay haddaba ka waran qofkii uu damiintay waxa waajib kuwaa inuu keeno walow masaafo fog baa ku maqnaadee inta ay keenistiisu suurtowdo goormay keenistiisu suurtowdaa meeshuu jooga hadduu garanaya ila meeshuu joogaba haddaanu garanayn ma keeni karee waddaduna ay aamin tahay cid ka celinaysaana aani jirin hadduu isagiiba isdifaacayo qori uu dhufayska kula soo jiro ama ciidan beeshooda ama kuwa uu kiraystayba ay difaacayaan dee markaa qofkii ma keeni karo qofkii uu damiintay marka waa loo kaadinayaana qofkii damiintay markiiba jeelka lagu tuuri maaye waxa loo hadduu qofkii maqan yahay waa loo kaadinaya ilaa saddex maalmood oo ah muddada uu meeshaa joogayo dee loo ogolay inu joogo iyo muddada meeshaasi socod iyo soo socod socod uu ku gaari karo soo socodna uu kaga soo noqon karo mathalan muddadii uu meeshaa ku tegi karayay uu kaga soo noqon karayey iyo saddex maalmood oo loogu daray baa dhammaatay qofkiina muu keenin inuu keenaano suurtagal bay ahayd isagaa la xidhaya ilaa goormuu xidhnaanaya markaa ilaa qofkaa imaanshihiisa laga quusanayo tusaalahaan dee la odhanayo wuu dhintay mar hadduu dhintay ile qof dhintay ma keeni kare waxba laguma laha marka horebana xoolamuu damiinan isagu yahay ama dee deyntii isagu uu bixinayo saasuu jeelka ugu jiraya hadduu markaa dayntii bixiyo oo dabeetana kii uu damiintay uu yimaado kaa xaqiisa waa u qabsan karaa bal sida saaxdii waxa weeyaan kii xaq xoolihiisa ka qaatay ee qofka uu ka damiintay aniga xoolahayga iisoo celi anuu ninkan mas-uul ka ah sooma ninkii soo muhiman waa kaasi qabso xoolahayga iisoo celi haddaba halkeebuu ku wareejinayaa qofkan uu damiintay halkii heshiisku uu ka dhacay haddii meeshaasi ay tahay meel qof lagula kala wareegi karo haddii kale oo meeshaasi aanahayn meel qof lagula kala wareegi karana waa in marka horeba meel la cayimo oo sidii dee baycusalamka oo kale alaabtu lacagteeda qadintay halkuu keenay halkuu heshiisu ka dhacay sooma haddii meeshaasi ay tahay meelaan waxba lagu wareejin karin ama alaabtii in la keena ay kharash kalifaysana marka horeba maxaa shardi ahaa meesha lagula kala wareegaya in la caddeeyo tanina waa sidii oo kale qofka laftiisa la damiinanayaa meesha waa inuu ku raali noqdo oo markuu ogolaanshaha bixinayo halkaa in la geeyo waa inuu raalli ku noqdo waayo wuxuu ihi bilaa xaailin haddaba qofkii aad damiinatay baad keentay waxaa shardi ah kii aad ka damiinatay markaad ku wareejinayso meesha waa inaanu jirin wax qofkan qofkan ka celin kara oo ka difaaci kara oo ninkii oo qori ku gaadhan ayaad ninka u dhiibto aad tiri war ninka aan kaa damiintay waa kana igala wareeg qorigiibu ula baxayaayo war damiin damiin lahaane taa qalaqale ka bood buu odhanaya isagaaba isdifaacaya ama taw buu odhanayaayo waa nin ka dheeraynayo wuu cararaya ama xaakim iyo dowlad meesha joogto dulmi ku shaqaynaysaa kasii daynaysa taas waxba umaa dhiibin markaa qofka inaad keentay xaaladda noocaasa inaanad keenin bay lamid tahy qofkii waa inaad markaad ku wareejiso qofkaa yani uu qabsan karo oo dee uu iska laalaadin karo ilaa xaqiisi uu ka helayo ama maca wujuudi alxaa'ili falaa yabra'u lkafiilu waa kaa ku yidhi faslun fi sharikati fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii bayaani axkaami sharika caddaynta axkaamta shuraakowga marka sharika waa la odhan karaa oo shiinka la kor dhigo raadina la hoos dhigo saasaana mashhuura waxaa kaloo bannaan in raada la reebo oo shiinka la kor dhigo fi sharka ama shiinka la hoos dhigo la fi shirka marka sharika sharka shirka saddexdu waa sax shirkaddu way nooce badan tahe shaaficiyadu shuraakowga hal mid uun bay ogolyihin waxay ogolyihin waxaa loo yaqaano sharikatu alcinaan sharikat alcinaan waxaa loo yaqaan sharikat alcinaan waa maxay waa in xoolo la isku darsado xoolo in la ysku darsado weeye laba maal in la ysku darsado maxaa sharikat alcinaan loogu bixiyey akhda min cinaani daaba almaanic laha min aarika min alxaraka waxaa magaceedu uu ka yimi xakamaha daabadda faraska iyo dee wixii lamida kaasoo dee dhaqdhaqaaq iyo socodka iyo oradka u diida ka lagu qabtaa shirkaduna qofka maxay u diideysaa xoolii laysku darsaday inuu ugu tasarufo qaab aanay maslaxa ku jirin oo sidii xoolihii dee isagu goonida u lahaay oo kale uguma tasarufi karo sharikaad kale way jiraane ma ogolo shaafici sharikatulabdaan baa jirta xoog baa la ysku darsanaya sida dilaalintoo kale laba dilaal ama saddex baa dilaalnimadii ku shuraakoobayaan xoola iskumay darsan nin walooba dhinacaaga u fooftago wixii lasoo helana waa la wada leeyay baa laleeyay hadduu miduu wax soo helo labada kale aanay soo helin intaasun baa la wada leeyay marka sharikatulabdaan waa baatil bay leeyihin shaaficiyadu dee waxay ku shuraakoobeen ay isku darsadeen oo xaqiiqiya baan jirin bay leeyihin waxaa kaloo jira waxaa loo yaqaano sharikat lwujuuho weji baa lagu shuraakoobayaa iyo magac labadeenna waa layna aaminayae taajir hebel aynu u tagno oo aynu idhaahno xoolanaamaay marka labadan ila xoola iskumay darsane maxay ku shuraakoobeen wejigooda iyadana shaaficiyadu ma ogola waxaa kaloo jirta sharikatu almufaawada wax walba in lagu shuraakoobo ha wax walba shuraakaynu ku nay iyadana dee qarar baa ku jira isqabsashay keenaysa marka iyadana ma ogola haddaad tiraa mudaarabadii meeday waa in xoog iyo xoola la isku darsado oo mid xoolaa uu leeyahay ka kalena uu ku shaqaynayo taasi iyada shirkadda kuma daraane baab gooniya bay ka dhigaan oo waxay yidhaahdeen waxa weeyaan alqiraad baab alqiraad ama almudaaraba iyada lafteedu shirkad maaha bay leeyihin laakiin waa caqdi ama heshiis kale oo jaa-isa oo bannaan weeyaan bay leeyihin wa hiya shirkadu luqatan luqadda carbeed dhexdeeda alikhtilaatu waa isku darsanka isku darsankaasi heshiisa ka dhasho ama wax kale ha ka dhasho mar haddii wax la isku darsadaba carabi shirkad bay u taqaan sharcan wa fi sharcina hubuutu lxaqi xaqi waa inuu sugnaado calaa jihati shuyuuci si sii daysan oon kala cayinayn waa inuu ugu sugnaado fii shayin shay waaxidin qura linayni laba ugu sugnaado iyo fa akara iyo ka badan waa in shay qura laba iyo ka badani ay xaq ku leeyihiin xaqaasi oo shayga oo dhan kusii daysan oon kala soocnayn shuyuuca maxaa looga jeedaa shaygaa meeshii la taabta way wada leeyi wey maaha in la leeyahy kaasina qaybtaasuu leeyahy kaasina qaybtaa kaasina qaybtaasoo inay u kala calaamadsan tahay maaha si sii daysan isku sii daysan bay u wada leeyihin taasaa la dhaha buri waxa weeyaan sharika marka tan waxaa ku dhaboobi karaa shirkaddii aan heshiiska ka dhalane sharikat اlamlaak hadday laba qof laba inan aabbood xoola ka dhaxlaan inta aanay qaybsan soo mid waliba xaq sii daysan kuma laha tacriifkani wuu ku dhaboobaya shirkadda laga hadlayana taa ma ahayn sharikatu lamlaak ma ahayn waa sharikatu lcuquuda waa shirkadda ka dhalata heshiiska marka waxayd inuu yidhaahdo caqdun waa heshiis heshiiskaasoo yaktadii keensanaya hubuuta alxaqi xaq inuu sugmo calaa jihati shuyuuci si sii daysan uu ugu sugmo fii shayin waaxidin shay qura linayni laba uu ugu sugmo iyo fa akara si sharikat lcuquud ay u noqoto o sharikat lamlaak ay meesha uga baxdo walisharikati buu uhi shirkadda khamsatu sharaa'ia shirkadda sixadeeda shan shardi baa u sugan shan shardi marka la helo ayuun bay ansaxaysa alawalu shardiga koowaad an takuuna waa inay noqoto asharikatu shuraakowgu calaa naadin naqdi in lagu shuraakoobo ay naqdin lacag waa in lagu shuraakoobo oo min adaraahimi daraahimti iyo wadanaaniiri oo lacagtii dee berigaa shaqaynaysa iminkan lacagaha kale unbaa meeshaa gelaya ha wain kaanaa haba noqdaan daraahimta fidada ka samaysan iyo danaaniir dahab ka samaysani maqshuushayni haba noqdaan kuwo wax kale lagu daray oo naxaas iyo bir iyo waxaas ay ku jiraan oon saafi ahayn ba ha noqdaan oo wastamara yani ha sii socdo rawaajuhuma socoshadoodu fi lbaladi hadday maqshuushan yihiinoo danaaniir wax kale lagu daray naxaas ama bir ama wax kale ama danaaniir laakiin ay soconayaan oo dee wax lagu kala iibsado shirkaddu waa ku ansaxaysaa buu leeyahy beledka laga hadlaya waa beled sharika beledka heshiiska shirkaddu ka dhacayo walaa tasixu ansixi maysa buu ihi shirkaddii fii tibrin ku ansixi mayso dahab markaa kuuskuusan dahab kuuskuusan haddii la isku darsado ku ansixi maysa buuhi oo dee weliba aan la sifayne ciiddii iyo macaadintii kale wixiiba dee ay iskaga jiraan waxuluyina ku ansixi mayso dahab iyo fido kuwa la xidhaa wasabaa'ikana ku ansixi mayso dahabkii aan la lacagayn qaabka lacagta aan loo samayn laakiin dee qiطca gogo-aanun iska ahaa oo tibriga iyo sabaa'igtu maxay u kala duwan kala duwan tibrigu ciiddii iyo macaadintii iyo wixii kalaan laga sifayn sabaa'igtana waa dee mid la sifeeye waa dahab khaalisa ama waa fido khaalisa lakiin qaabkii lacagta looma samayn wa takuunu sharikatu shirkaddu waxa ay ahaataa aydane cala lmithliyi shayga shay la mida leh ayay dushiisa ahaataa bimacnaa isna lagu shurakaabay bannaanta dalika alxintati weeye waa sida qamadidii lalmutaqawim shayga aan miliga ahayna shay la qiimeeyo una haddii dee qofkii ilaa laga dilo ama laga baabi'iyo qiimo un lagu magdhabo kaa isaga laguma shuraakoobi karo waa kee kaasi kal curuud waa sida alaabooyinkii oo kale curuud maxaa la dhaha kullu maa lam yakun naqdan wax kastoon lacag ahayn baa curuud la idhahda min athiyaabi dharkiya iyo wanaxwiha iyo wixii shabaha marka shardiga koobaad waxay leeyihiin waxa lagu shuraakoobayaa waa inuu noqdo naqdi lacag lacagtii ka samaysnayd dahabka oo danaaniirta iyo tii fidada ka samaysnayd oo daraahimta saafi ha noqdaan ama waxa ku dhex jiraan mar hadday shaqaynayso dee lacagihii kalena waa lamido lacaga dee hadda la isticmaalo ayib waayo maxaa taa shardi looga dhigay waa shardi looga dhigay labadii shay waxaa la rabaa intaan heshiiska la gelin in laysku daro isku daris aan dabadeed la kala sooci karin de waa maxay shayga marka la isku daro aan dib loo kala sooci karin de waa lacagta diinaar ha noqoto dirab ha noqoto lacagaan hadda la isticmaalo ha noqoto laakiin hadduu mid ari keeno midna ari keeno oo laysku darsano waynu ku shuraakoobaynaa waa wax ku yar la kala soocan karo sooma maxaa dhici karta in mid arigiisa uu dhinto midna arigiisa uu nool yahi marka makaa arigiisa soo hadhunbaa shuraako lagu noqonaya maya marka wixii waxaa la rabaa wax laysku walaaqo oo laysku daro oo aan la kala sooci karin inuu noqdo hadduu kani alaab keeno kana alaab keeno wixii ay noqoto wax la kala sooci karaya dhow isku darkii shardiga lahaa inaan hadhow la kala sooci karin ayaa meesha ka maqan walihaada dahabka weli aan la sifayn oo tibrigaa samaa'igtii waa kii la sifeeyey laakiin dee qiطc gogo-aan ahaa gobollo gogo-aan xuliigii waa kii qaabka la xidho loo sameeyey dhegihii iyo shuuliyadii iyo silisyadii waxaas waxaa laguma shuraakoobi karo oo wax hadhow la kala soocan kara wey isqabsashaabay keenayaanba shay labaad baa lagu shuraakoobi karaa buuri shayga labaad waa maxay waa waxa miliga ah ashyaada waxay u qaybsantaa mili iyo mutaqawim mili haddaba maxaa la dhahdaa shaaficiyadu miliga aad bay u cidhiidhiyeen waxay leeyiin miligu waxa weeye maa xasarahu kaylun aw wasnun wasaxa fiihi salamu wixii la miiso ama la miisaamo baycu salamna uu ku ansaxayo oo shuruuddii salamka in lagu iibiya lagu kala iibsadaa manaa shuruuddii beycu salamka uu lahaa laga helay manaa shay sifaad leh koobi karo ashyaada kale ka sooci karay maa xasarahu kaylun aw wasnun wasaxa fiihi salam kaasaa miliya oo de waa sida raashinkii oo kale waa la miisa ama waa la miisaama beycu salamkuna uu ku ansaxaya kaasaa miliya mutaqawimkuna waa maxay de waa ka laga waayo sifaadkaas oo makiiliya mawsuun midnaba maaha tusaale ahaan lama miise lamana miisaamo sa dharkii iyo de waxyaabahan oo kale ama waa la miisaayo waa la miisaamaaye laakiin beycu salam baan ku ansaxaynoo shuruuddii koobi lahayd ashyaada kale ka sooci lahayd baanu lahayn kaana mutaqawim baa la dhahdaa laakiin imika dee casrigan oo kale casrigay fuqahadu sidaa lahaayeen ilaahan shayga miliga wax u dhigma lihi waa kaas dee casri aanay jirin bay ahayd sanaacaadkan iyo warshadahan iyo waxa laakiin imika ashyaada warshadaha lagu sameeya badankoodu maxay leeyihin mid la mida oo kitaabkaa kitaab la mida oo xobaan kaga duwanayn baa la helaya madbacadii soo wada saartay krifoonkan mid la mid oo xobaan aan kaga duwanayn moobilka kombyuutarka qalinka buugga mid walba waa casru sanaacaad marka waxaa odhan karaa miligu sidii hore maaha imika waa ka ballaadhay ayib oo imika haddii ay isku darsadaan tusaale ahaan kabo isku noocadee marka la ysku daro miyaa la kala sooci karaa dhow lama kala sooci karo marka haddee wixii la miisaya ama la miisaamaya salam ku ansaxay unbay la mid yihin waaye lal mutaqawim buu leeyay wixii mutaqawimkaa shirkaddu ku ansixi mayso ee falaa tasixu sharikatu fiih kal curuudi sida alaabtii oo kale kan alaab buu keenay kana alaab dee marka la ysku daro markiiba waa la kala soocan karaa min athiyaabi oo dharkiya iyo naxwiha aani shardiga labaad an yatafiqa waa inay isku waafaqaan labada shay la isku darsanaya fi ljinsi waa inay isku waafaqaan jinsiga iyo nawci nooca qadarka inay isku waafaqaan shardi ma waa inay isku jinsi yihiin waana inay isku nooc yihiin macanaa isku sifaad yihiin maala wuxu uhi falaa tasixu ansixi mayso ashariikatu shuraakowgi fi dahabi dahab lagu shuraakoobiye wdaraahimi iyo daraahim yani dinaar iyo dahab dee isku jinsiba maaha fida iyo dahab bay kala yihiin waa kala jinsi duwan yihin noocana tusaale ahaan waxaa la odhanayaa mid danaaniir saxiixa iyo mid mukasara ah danaaniir cacaban iyo danaaniir badqabta oo sax haddii la isku daro waa la kala garanaya sooma shardina waxaa waxaa lagu shuraakoobaya in wax marka la isku daro aan dib loo kala garan karin haddii kale adho waxa odhanayaa intayduun baa noolo intaadi way dhimatay saanay taas u dhicin ayib walaa fii sixaaxin buu ihi mid bad qabta laguma shuraakoobi karo iyo mukasara iyo mid jajaban walaa fii xintatin laguma shuraakoobi karo qamadi baydaacad iyo xamraa mid cas waa laba haruuro midna cas iyo midna cadyi ay isula yimaadeen aan isku darsano inu ku shuraakoono dee wax la kala sooci karo la kala garan karo soo waxa lagu shuraakoobi waxaa la rabaa mar haddii la isku daro inaan dib loo kala sooci karin halkaa daba aynu ku yaro noqone shayga miliga ah ee raashinkii oo kale isku jinsiga isku nooca ah marka lagu shuraakoobayo waxaa shardiga in la qiimeeyo ila hadhow isagu wixii shirkad buu noqonayaa oo dee rogrog buu gelayaa gaar ahaan hadday ganacsi tahay marka hadhow toole qofkii muxuu la noqonayaa marka waa in la qiimeeyo ninkana wuxuu la yimi boqol galaan oo qamadiya ninkana wuxuu la yimi boqol galaan oo qamadiya oo lamida marka la isku daro kadib unbaa lagu shuraakoobi karaa sooma waa in la qiimeeyo boqolkan galaan lacag ahaan waa imisa boqolkanna lacag ahaan waa imisa hadhow toole marka la kala baxayo dee lacagtaasaa lala kala noqonaya iyo wixii dee faa'iide ay keento wathaalidu shardiga saddexaad an yakhlia waa inay isku daraan almaaleyni labada xoolo iyo waa inay isku daraan macnaa iyagu isku daraa ama cid kale isku dartee labadaa xoolayo waa inay noqdaan kuwo isku jira weliba waa in la ysku daro intaan heshiiska shuraakowga la gelin oo haddii heshiiskii la galo iyagoon isku jirin oo kala soocan oo la idhaha intaa dabeed baa la isku daraya markuu heshiisku dhacaya la isku daraya ma ansaxayso in heshiiskii lagu soo celiyo mar dambe iyagoo isku jira in heshiiskii lagu soo celiyo bixayu meel laa yatamayazana aana dib u kala soocmi karin oo macnaa labadan wadali aanay kala sooci karin oo midna intiisii inta kale aanu ka garanayn isku darku waa inuu heerkaa gaadhsiiyo waraabicu shardiga afraad an ya'dana waa inuu fasaxo oo u idma kul waaxidin mid kastoo minhuma labada shuraakoobiya ka midi ee ashariikeyni lisaaxibika kale waa inuu u fasaxo fi tasarufi tasarufka waa inuu u fasaxo in kaana ahla litasarufi waa adduunya qof shareecadu u ogoshahay inuu tasarufo oo caaqil baalig waa inuu yahay oo mid waliba ila meeshii laba xoolayo baa la isku darsanaya laga wada shaqaynaya dee xoolihiisii isagaaba lahaayo dee tasarufkooda shareecada oo ogol sooma kan kale xoolihiisii baa dhex galaya siduu ugu tasarufaya waa inuu idmo marka kullu sharika fiiha wakaala shirkad kaste maxaa ku jirta shuraakow kaste wakaala ku jirta oo kana shuraakeeboyn wuu u wakiilanayaa xoolihiisii inuu ku tasarufo ayuu ogolaanaya waaye fain adina low hadduu idmo fiihi tasarufka hadduu idmo siduu tasarufaya siduu doono tasarafa uu tasarufayaa bilaa dararin tasarufan oo bilaa dararina tasaruf aan dhib lahayn tasarafa bilmaslaxati baa ka fiicnayd inu idhaha sida maslaxadu ay ku jirtuunbuu u tasarufi karaa ila qof kale shuraakaya inuu xaqiisa la ilaalinaya waman kaana tasarufuhu lixaqi gayrihi fatasarufuhu manuuطu bilmaslaxati qofku hadduu lafiisa u tasarufayo siduu doonaa u tasarufo xaaraana iska ilaaliyo shaygii oo boqol la siisanayuu toban siin karaa shay toban la siinayana soddon buu soo siisan karaa lakiin haddaad cid kale wax isku darsataan maya waxaad eegaysaa shay haddaad soo iibinayso qiimaha ugu jabane lagu helayo haddaad shay iibinaysana qiimaha ugu sarreeye la siisanayo waxaa wax ka duwan inaad ku tasarufto laguma ogola waaye amanmil xataa kuma iibin karo shayga qiimaha la siisto isagoo in ka badan ku helaya amanulmilina kuma soo iibsan karo isagoo in ka jaban ku helaya walaa biay falaa yabiicu iibin maayo qofka ay qofka kale shuraakada yihiin ama kulun mid kastoo minhumaa labadooda ka midi nasiyatan ama waxba kuma iibin karo yanaa iib mudaysan cid ma amaahin kara waxba mar haddii qof shuraaka yihiin ilaa biidni shariik ilaa ka ay shuraakada yihiin inuu la ogolaado mooyaane walaa bigayri naqdi lbaladi lacagta beledkaa wax lagaga iibsado midaan ahaynna waxba kuma iibin karo oo tusaale ahaan waa gaari ayay shuraaka ku yihin gaarigii gaadhida dee lacag baa lagu iibsadaa iminka hadduu cid dhul ugu bedelayo ama alaab ugu bedelayo inu kii kale ka fasax qaato gawaadhida hadda maxaa lagu kala iibsada waddankeena dollar sooma bir kuma iibin karo iyo dirhamka imaaraadka iyo riyaalka sacuudiga iyo faranka jabuutiya kuwa kuma iibin karo ila naqdigii beledka maahe walaa biqabnin ku qabashana kuma iibin karo faaxishin foolxun ku qabashada waxa yaqaan ganacsatada ayaa ereygaa isticmaala kuqabashada macanaa waa dee qofka iibka in lagu dhaco oo tusaale ahaan dee la jabsado marka walaa biqabnin jabsashana kuma iibin karo faaxishin aada u foolxun bimacnaa shayga qiimihiisa qiimo aada uga hooseeyana ma siin karo laakiin inta yar waa loo ogolyo dee ashiyaada waxba isdheerdheeraadaanoo ninba waa halkii laga helo laakiin dee qiimo dhexdhexaadoo inta badan laisla yaqaana ayaa jira markaa kaa kama hoos marin karo shaygii boqolka tusaalaan la siinayey sagaashan ma siin karo laakiin hadduu sagaaliyo sagaashan siiye sagaaliyo sagaashan iyo bar iyo intaa yar waa isdhaadheeraadaan waxba dhib ma leh walaa yusaafiru lama safri karo shariigu bilmaali xooliha almushtaraka ee la wada lahaa ilaa biidninka kale inuu ogolaado mooyaane xoolaha safar lama geli karo hadduu safar la galo xoolaha la dhaxo ama sida ay ku dhintaan wuu magdhabaya intii qofka shuraakada waayo safarku halis buu iska leeyahy haliso badan buu leeyahy fain facala hadduu sameeyo axadu shariikani labadii shuraakada ahaa midkood maa nuhiya canhu wixii loo diiday oo amaaha laysla ogeyn buu bixiyey lacagtii wadanka laga isticmaal midaanayn buu ku iibiyey shaygii qiimihiisii qiimo ka hooseeyuu siiyey xoolii buu la safray lam yasixa ansixi maayo tasarufkiisu fii nasiibi shariikihi inta uu leeyahay qofka shuraakadiin ku ansixi maayo intiisa waa ku ansaxaya tusaale ahaan kalabarh iyo kalabarh bay u kala leeyihin nisfi iyo nisf nisfi unbuu ku ansaxaya nisfi kale ku ansixi maayo wa fii nasiibi qeybtiisana qowla tafriiqi safqa waxaa ku jira labadii qowle ku jiray hal heshiisoo laba shay koobsanaya mid bannaan iyo mid aan bannaanayn ma la kala qaadaya oo ma la odhanaya ka bannaanna heshiiskaasi wuu ku ansaxaya ka kalena ku ansixi maayo muctamadkuna waa tafriiqu safqa meelo badan baanaynugu soo maray waa inagaynu yidhi fiqiga walkhaamisu shardiga shanaad an yakuuna waa in noqdo alribxu faa'iidada iyo walkhusraanu khasaaru calaa qadri ilmaaleyn labada xoolayo laysku darsaday kuwa la qadara waa inay noqdaan oo bimacnaa waxaa wax khilaafsan waa inaanay shardisan oo haddaan macaashka gebigiisiba saa loo kala qaadanayo aan lagaba hadalba shirkaddu way ansaxaysaa mid walbana maalkiisu intuu shirkadda ka ahaa ayuunbuu macaashkiisuna ka ahaanaya maalkiisu intuu shirkadda ka yibuu khasaarihiisuna ka ahaanaya marka inaan sidaan si khilaafsan la shardinoo lagu heshiin ayuunbaa shardiya sawaan waxaa isku mida tasaawaa sinaayo ah asharikaani labada shuraakada filcamali ku sinaayo ah shaqada filmaali xoola ay ka shaqeynaya almushtarak maalka la wada leeyi aw tafaawataa fi ama camalka ku kala sareeya ah oo saacaday shaqeynaya maalmaha ay shaqeynayaan hadday doonaa kala badsadaan fain sharataa haddaba hadday shardiyaan atasaawiya sinaasho fi ribxi macaashka ay ka sinaadaan maca tafaawuti ilmaaleyni iyadoo xoola labada xoola ay kala badan yihiin aw cagsahu bay shardiyeen labadii xoolo oo isleeg ayay shardiyeen macaashka inay kala badsadaan oo wuxuu yihi aniyow toban kun baad keentay ana toban kun laakiin dee shaqadaan kaa badsanayaa ama waan kaa xariifsanahay anigu ama macaamiishayda iyo dadka igu xidhan baa kuwaaga ka badan markaa xoolaheynu ha isleekaadaan laakiin macaashka adigu qaado waxa weyaan boqol kiiba afartan ana boqol kiiba lixdan qaato lam yasixa ansixi maayo washarikatu halkaa intaanan gaadhin madhabka shaaficiyadu baabka sharikada marka la joogo waa madhabka u adag waxa sharikaad waddankeena ka jira haddii madhabka shaaficiyada lagu saleeyana badankood waa baatil oo ma ansaxayaanba dee shuruudda adag bay u dhigaan bal iminka taloo kale ka war waxay ku leeyihin haddii laba qof ay xoolo isku darsadaan oo miduunuu ku shaqeeyo kalaanu ku shaqayn macaashka waxaa loo kala qaybsanaya sida xoolaha loo kala leeyahy haddii xoolaha si isleeg loo leeyahy si isleeg baa loo qaybsanaya dee anigaa shaqo badnaa waxba kama jiraan shaqo iminkana waddankeena maxaa ka shaqeeya mushaar baabuu qaataaba marka qofkii tusaale ahaan xoolaa ku shaqaynayay sanadko dhan mushaar buu iska gurinaya shan boqol buu qaadanaya lix kun oo dollar buu sanadkii isagu qaatay xabad faa'iideyna may soo bixin kii kale dirid u dhacay sooma maxaana la rabaa labada qof ee shuraakadahay inay wadaagaan faa'iidada iyo khasaarahaba inuu miduun faa'iido midna khasaaro lama ogola bay leeyihin fuqahada qaarkood waxay dhahan deni ila suurtagal ma aha qofna wuu shaqaynaya sanadka o dhan midna shaqooyinkiisu iska wata maxaashkiina waa la isleekaysanaya ama sida maalka loo kala leeya loo kala yeelanaya dad cid aqbalaysaa ma jirto marka waxay dhahdeen aynu aynu ka dhigno waxa weeyaan qofka in lala galo heshiis heshiiska shirkadda ka baxsan shaqaale caadiya xooli uu ka noqdo si si shaqaalo kale dee loola dhaqmo qof shaqaalo loo baahday oo kale haddii wax macaashkii xoolihii soo saareen dheeraadkaa la siinayana waa in aan labada la kala qaadin oo iyada dee mushahar xataa ma ogola marnaba macaashka xataa haddii loo badinayo waa inaan la odhan intay xoolahaagu soo saareen iyo intaas boqol kiiba toban oo dheeraada ha la ysku daro yaan la kala qaadin ha la yidhaahdo un boqol kiiba lixdan ayaad macaashka ku leedahay iyadoon la kala qaadin wixii xoolihiisu soo saarayeen iyo wixii dee camalka uu ku kasbanayey washarikatu caqdun waa heshiis jaa-isun bannaan min aarafayni jaa-iska loogama jeedo sharci ahaan buu bannaan yahay taa horeynu dee usoo mareeya waxaa looga jeedaa waa heshiis labada qof ee wada galay mid waliba markuu doono uu ka bixi karo oo inagii nidhi cuquuddu waxay u qaybsamaan jaa-is min aarafayn laazim min aarafayn jaa-isu min araf laazim min araf heshiis labada dhinacba ay ka bixi karaan mid waliba markuu doono heshiis aanu midna ka bixi karin ilaa ka kale ku waafaqo ama waktigiisu dhammaanayo heshiis mid ka bixi karo ka kalena ka bixi karin sidii caqdu rahankii oo kale marka shirkadda iyada qofka dad shuraaka la-a markuu dhaa anigu shirkadii waan ka baxay xoolahaygiisiiya wixiise waa in la siiyo shardi waxa un inaan kuwa kale bixistiisu aanay markaa dhibaato ku keenahayn oo xoolo nool baa loo dhiibay tusaale ahaan shuraaka lagu yihi marka baa la saaro waxaa la yidhi jeesaan ama jidda ka deji badda bartinkeeda markabkii oo maraya ayuu soo hadlo ui hore anuu shirkaddu waan ka baxay imikaba xoolihiinan idinkaa yaqaana cidaad u dirsanaysaan sidaad ohanaysaa taasoo kale lama ogola xaaladdu ka baxay bayna tahay xaalad aan dadka shuraakada yihiin bixistiisu aanay dhibaato ku keenin dee laa darar walaa diraar buuhi nabigu alayh salatu salaam waxayna idin markaa mar haddii shirkadani ay tahay shirkad jaa-isa oo labada qofee wada galay ama ka badan mid waliba markuu doono uu ka bixi karo likulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labada shuraakada ka mida ay sharikayni faskhaabaa u banaan heshiiskii inuu fasakho ma taashaa markuu doono xataa walow bacda tasaruf markii shaqadii bilaabantay kadib baa noqotay haddii marka hore lagula heshiiyey ka waran waynu shuraakoobaynaa midna sanadkan heshiiskaa kama bixi karo ama shanta sane hore qofna ma bixi karo shardigaas waa shardi baaila weeye muqtada caqdi buu khilaafsayey caqdigu wuxuu keensanayey waa qof waliba markuu doono inuu ka bixi karo wayancazilaani way casilmayaan can tasarufi way ka casilmayaan bifaskhihimaa faskitaanka ay fasakhaan ayay casilmayaan hadduu midkood ka baxo kuma tasarufi kara dee maalkii shirkadda maalkii shariika xoolihiisa ayuunbu ku tasarufi karaa hadduu midkoodka kale kuhaa ka warramo hebelo waan ku casilay khalaas kaasi isagu labada xoolay uu ku tasarufi karaa ka wax casilay isagu dee muu casilimin laakiin kii la casilay intiisubuu ku tasarufi karaa wuxuu yidhi wamataa maata markuu dhinto axaduma midkood aw junna ama uu waasho aw uqmiya caley ama u miiri doorsoomo batalat way buraysaa tilka sharika shirkadaas way buraysaa haddii la rabo inuu qofku shirkaddii ka simid ahaado ama dhexlayaashiisi ay ka simid ahaadaan heshiis cusub waa in la galo hadda khaladaadka dhaca waxaa ka mid a qof baa shirkad ka mid ahaa uu dhimanaya xoolii shirkaddii bay iskaga jiraanoo waa lagu shaqaynayaa dadkii markaa xoolaha ka dhaxlayna heshiis cusub lamay gelin dadkii waa baatil taas iyadoo shuraakaba aan lahaynba qofkii dadkan shuraakada la asoomu dhiman shuraakowgii hore wuu buro meesha uu ka baxay haddii la doonayo shuraaka in lasii aado heshiis cusub waa in la galo weeye faslu fi axkaami alwikaala alwikaala iyo alwakaala labada waa la odhan karaa fasalkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta wakaaladda waa masdaru wakala waana ismu masdar wakala bitashdiidi ay leedahay iyo tawakala marka axkaamu lwakaala waa lan kaga hadlaya qofka markaa qof kale inuu wakiil u noqdaa waa shay wanaagsan weye waayo iscaawin baa ku jirta makruuhna way noqon kartaa haddii wax uu wakiil uga noqonayo makruuha xaaraanna way noqon kartaa hadduu wakiilku ku caawinayo qofka inuu wakiilka u yahay wax xaaraana sigaar buu wakiil uga yahy tusaale ahaan khamri buu wakiil uga yahay laa yajuus mararka qaarkood bay waajib noqon kartaa haddii qofkan aad wakiilka u noqonayso dhibaataa ku dhacaysa adigu haddaad arrintaa wakiil uga noqotana waxba kuma soo gaarhayaan tusaale ahaan qofki waa qof aan kici karin waa xanuunsanaya ama waa curyaan raashin ma soo iibsan karo gaaju u dhimanaya adigu kuuhi warniya raashin ii soo iibi de waa wakiilasho inaad ka aqbashaa waajib bay kugu tahy si aad qofkaa dhibaatada uga difaacdo dee daruuraba haysaba wakaaladda qur-aanka lagu sheegay waxaa ka mida wakaaladii asxaabulkahf ay wakiisheen midiga ka mida ay u wakiisheen inuu raashin u soo iibiyo وkذalika suuraة النisaء fabacaثuu xakma min ahli وxakma min ahliha markay isqabtaan ninka iyo xaaskiisu waxa aayaddu ay tihi qolaba ha wakiishaan qofba ha wakiisho cid ay isku qolo yihiin gabadhu dad ay isku qolo yihin ha wakiilato ninkuna dad ay isku qolo yihin ha wakiisho labadaas ay isu yimaadaan iyadoo niyadooda ay wanaagsan tahay oo dee wanaag ay doonayaan marka hawshii ha galaan in yuriida iصlaaxa yuwafiq illaahu baynahum markaad isku day ina heshiisiyaan hadday arkaan labadan qof inaanay sii wada joogi karinna si fiican ha u kala kaxeeyaan sida odayaasheennu ay sameeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dad uu wakiishay unays wuxuu u wakiishay gabadhii zinada lagu sheegay in uu hadday qirata rajmiyo waqdu yaa unays limra'ati haada fain ictarafat farjumha dad kalena nebigu wuxuu u wakiishay si xadiidka abi hureyre ku xusan inay sekada soo ururiyaan marka wakaaladdu wax jirta bay ahayd curwa albaariqi rasuulku wuxuu wakiishay neef udxiyaa inuu usoo iibiyo marka wakaaladdu wax jirta ayay ahayd wuxuu yidhi wahiya wakaaladu bifatxi lwaaw wowga marka la kordhige wakaala la idhahaa wa kasrihaa iyo marka la hoos dhige wikaala la idhahdo labadu waa ku bannaan yihiin fi lugati atafwiidu weeyi tafwiidu shaksi amrahu ilaa gayri qofku arrinkiisi inuu cid kale udhiibo wa fi sharcina tafwiidu shaksin qof dhiibistii weeye shay an shay shaygaasoo lahu isaga u bannaayay ficlu samayntiisu oo mima ashyaadii ka mida yaqbalu aqbalaya anniyaabata inay cidi cid ka naaib noqoto oo meeshiisa ay buuxiso ilaa gayri cid kale inuu dhiibo liyafcalahu suu u sameeyo kaa kale xaala xayaatihi inta kale uu nooliyey marka wakaaladdu waxa weeye arin adigu inaad samayso ay shareecadu ku ogoshahay shay-an lahu ficlu shay adigu aad samayn karto oo adiga shareecadu ku ogoshahay mise inaad wax iibiso qof miir qabo oo qaangaada oo raashidaad iibkii shareecadu way ku ogoshay sooma guurkii oo kale addoon ma tida qof xora baa tahy inaad adigu guursatood nikaaxii aqbasho oo qabiiltu tiraa shareecadu way ku ogoshay arrinkaa adiga samayntiisa ay shareecadu ku ogoshahay oo ah ashyaada ay shareecadu ogoshay inuu qof qof kale meeshiisa buuxiyo waa inaad cid kale u tala saarato marka tafwiidu shaksin qof tala saarashadii shay an shay u tala saarto shaygaasoo lahu ficlu samayntiisu isaga ay u bannaantay oo mimaa yaqbalu ka mida waxyaabaa aqbalaa niyaabata inay cid cid ka qabato ilaa hayri cid kale u tala saarto oo ciddaa kalena ay tahay iyadana cid shareecadu ogoshahay inuu waxan qabto shaqadan inuu qabto liyafcalahu xaala xayaati si ciddaa kale ay u samayso inta kii wax wakiilshay uu noolyi maxaa meesha laga saaraya waxaa meesha laga saaraya iisaagii haddaad nin ku tidhaahdo waa nin markaan dhinto caruurteeda yaryar maamulkoodaan kuu ayaan kuu dardaarmay ama markaan dhinto waxaan kuu dardaarmay deynta laygu leey inaad bixiso taa wakaalo lama idhaahdo iisaa baa la idhaha taas waayo qofkii oo dhintay buu qofku dee hawshii qabanaya sooma intuu noolya hawshaa ma qaban karo wakaaladda markaa maxaa u shardiya waxaanu qofkani qofka kale u tala saaranayo in kii u tala saartay oo nool uu qabanayo ka loo tala saartay liyafcalahu xaala xayaati baa kaa kuuli wakharaja bi hada alqaydi qaydkaa liyafcalahu xaala xayaati waxaa ku baxay aliisaau baa ku baxay oo dee bacda mowtihi unbuu samaynaya wixii loo dardaarmay wadakara almusanifu musanifku wuxuu sheegay daabit alwakaalati buu sheegay wakaaladda qaacidadeeda ayuu sheegay qaacidat alwakaala asharciya fii qowlii buu ku sheegay uu yidhi wa kullu ma shay kasta oo jaaza ay bannaantay lilinsaani atasarufi inuu ku tasarufo binafsihi laftiisuu ku tasarufo jaaza la waxa u bannaan an yuwakila inuu wakiisho fiihi shayga dhexdiisa hayru cid kale aw yatawakala ama uu wakaalad aqbalo fiihi dhexdiisa can hayrihi cid kale uu wakiil ka yahay cid kale inuu wakiil ka noqdo uu aqbalo marka wakaaladdu waxay leedahay arkaan tiirar muwakil waa ka wax wakiilanaya wakiil waa ka la wakiilanayo muwakalun fii waa arrinta laysu wakiilanayo hawsha laysu dirayo iyo siiq oo ah hadalkii laysku fahmayey oo siiqadu inta badan cuquuddi heshiisyada aynu soo maraynay waxaa shardi u ahaa siiqadu inay noqoto lafdiya min aljaanibeyn iijaabka iyo qabuulkuba inay wax lagu hadla inay noqdaan laakiin wakaalada waxaa ku filan qowlu min axadihimaa wa cadamu raddin min alaakhar hadduu dhaa i wakiilo oo wixii ku wareejiyo isagoon odhan waan ku wakiishaba ama uu yidhaahdo waxaasaan ku wakiishay oonu odhanba waan aqbalay hawshii inuu bilaabo wakaaladdu way ku ansaxaysa haddaba maxaa laysu wakiilan karaa waxaa laysu wakiilan karaa waa maxay waxaa laysu wakiilan karaa qofku cid kale u wakiilan karaa shayga inuu isaga ay u bannaantay inuu ku tasarufo shay aanay adigaba kuu bannaan inaad ku tasarufto cid haddaad tira waan u wakiilanaya ma ansaxayso waxa kale oo qofku uu cid kale wakiil kaga noqon karaa wax isagu inuu sameeyo shareecadu ogoshay oo maala falaa yasixu ansixi maayo tawkiilkii iyo tawakulkii min sabiyin ka ansixi maayo falaa yasixu ansixi maayo min sabiyin ilma aan qaan gaadhin aw majnaa mid waalan an yakuuna noqdo muwakiila mid wax wakiisha walaa wakiilan cidna inuu wakiilu noqdo ansixi mayso ka yar miyaa loo ogolaya xoolihiisa inuu iibiyo kuwiisa kuwo dad kalena wakaalad kuma iibin karo kawaalan xoolihiisa kuma tasarufi karo sooma xoolo dad kalena wakaalad uguma tasarufi karo ka yari xoolihiisa si aan ugu tasarufi karin iyo kawaalani ayaanu cidna ugu wakiilan karin marka maxaa shardiya waxaa laysu wakiilanayo ka wax wakiilanaya waa inay u furantao shareecadu ogoshay inuu ku tasarufo ka la wakiilanayana saasoo kale waa inay shareecadu ogoshahay inuu ku tasarufo lakiin waxbaa laga soo reeba waxyaba laga so reba waxaa ka mid a gabadha oo kale tatawakalu fii طalaqi gayriha oo waa loo wakiilan karaa inay gabadh furto iyadu waxaa ma furi karto nafteeda ma furi karto sooma ninkeedana ma furi karto laakiin طalaaqa wakiil way ka noqon kartaa waayo wa sharطu اlmuwakali fiihi shayga laysu wakiilanayo waxaa shardi u ah an yakuuna in noqdo qaabilan liniyaabati sida tacriifkaba ku jirta wax ay cidi cid ka qaban karto oo meeshiisa ay ka buuxin karto ay noqdo niyaabadu waa qiyaamu shaksi maqaama aakhara inuu qof qof kale meeshiisa buuxiyo ee niyaabo la idhaha falaa yasixu ansixi maayo atawkiilu wakiilashada fii cibaadatin cibaado cid loo wakiisho badaniyatin cibaado jidhka mid laga qabanaya ah uma odhan kartid ani caawan iska daalanoo markaan maqrib tukadaa baan iska seexanayaa hebel waxaan ku wakiishay cishaaigaaga markaad tukato anna inaad cishaayiga tukato ay cibaadadu mar hadday badani tahay adaa lagugu imtixaamay adaa ku ibtilaysanoo lagugu imtixaamay ma samaynaysaa mise samayn maysid baa la kala eegaya marka cid kale uma wakiilan kartid laakiin cibaadadu hadday isugu jirto hadday maaliya tahay cibaado maal barax tirana cid waa loo wakiilan karaa sida sekadii iyo kafaaradii iyo fidyadii iyo waxyaabaha noocaasa waa cibaada maaliya maxda hadday isugu jirto cibaada badaniya maaliya qofku jir xooggiisi iyo xoolihiisi wuu ku cibaadaysanaya sida xajkii iyo cumradii iyo kuwaana waa waa laysu wakiilan karaa haddii dee shuruuddii la helo oo qofkan aanu isagu xooggiisa ku xajiyi karin tusaalahaan waxyaabaha laysu wakiilan karin waxaa ka mid a dhaarta qofna qof kama dhaarto iyo dihaarka iyo nadarka iyo waxyaabaha noocaas nin odayaa beri masjidu nakhiil noogu yimi markaasuu yihi war culima kitaab ii dhiiba markaasa ku maxaad ku falaysaa wuxuu hi ninkan odaygaan wada soconno ayaa islaamtaydiiyo islaamtiisu ay gaadhi soo wada raaceen markaa islaamtaydu xaggaa saray saaray tiisuna xagga hoose ee sagxadda markaa islaamtaydii baa dee soo dhacday oo halkaa ka soo dhacdayoo markaa wuxuu leeyay waxba yeesha markaa tii baan anu ka dhaaranaya buuri islaantaada kama dhaaran kartide haddii dhaar lagu yeesha iyadaa dhaaranaysa qofna qof kama dhaarto dhaartu waa qofka isaga waxa weeyaan ku wajahan weeye ayib ila alxaji xajkii mooyaane wa tafriqati zakaati iyo zakadii qaybinteeda maalan waan tusaalaynaya oo sekada waxyaaba badan baa lamida cibaadaadkii maaligaha baa lamida sida udxiyada qalisteedii iyo wanqashi iyo kafaaratun iyo kafaarada xoolihii kafaarada qaybintooda iyo kuwii nadarka ahaa iyo waxyaabahaasoo dhan waa laysu wakiilan karaa marka shayga laysu wakiilanayo haddaynu soo koobno waxay leenahay alaslu fii xuquuqi alaadamiyiin sixat lwakaalati fiiha xuquuqda bani aadamka waxaa asal u ah in laysu wakiilan karo wixii laga soo reebay mooyaane walaslu fii xuquuqi illaahi cadamu sixat lwakaalati fiiha xuquuqda ilaahayna waxaa asal u ah inaan wakaala ku ansaxahay marka haddaynu sii faahfaahina waxaan leenahay cibaadadu hadday tahay cibaado dee qofku jirhkiisa inuu ka sameeyo cibaada badaniya baa la dhaha maxda sida salaadii o kale laysuma wakiilan karo hadday tahay cibaado isugu jirta badaniya iyo maaliya xoolo iyo xoogba qofku ku cibaadaysanayo sida xajki iyo cumradii waa laysu wakiilan karaa hadday tahay cibaada maaliya maxdana xoolo in lagu cibaadaysanayo sida zakadii fidyadii kafaaradii nadarka tii dhaarta waxaa loo yaqaano wanqashii qalisteedii udxiyadii hadyigii waxaaso dhan waa laysu wakiilan karaa nebiguba cali bin abi aalib buu wakiishay oo u wakiishay hadyigiisii inuu qalo wa an yamlikahu baa shardiya shaygan inuu tasarufkiisa leeyahay almuwakilu ka wax wakiilanaya waxaanad aanad milkigaagabaan ku jirin oo weli aanad yeelanba cid ma wakiilan kartid falow wakala hadduu wakiisho shaksan qof oo u wakiisho fii bayci cabdin addoon iibintii addoonkaasoo sayimliku hadda aanu lahayn laakiin uu yeelan doono aw fii alaaqi imra'atin ama gabadh furisteed sayankixuha uu guursan doono wuxuu le arayaa hebelo ma maqlaysaa gabadhaa heblaayaan guur ka damacsanahay hadda weli ma guursan markaan guursado inaad furtaan ku wakiisha mabaad yeelan maxaad cid u wakiilan addoonkaas hadda malihiye markaan yeesho inaad iibisaan ku wakiisha ma ansaxayso waxaad cid wakiilanayso waa in wax adigu aad leeday oo tasarufkiisa aad leeday batala waa burayaa buu ku leeyahay arrinkaasi walwakaalatu caqdun weeyo jaa'isun bannaan min aarafayn oo labada qofay iswakiishay mid waliba markuu doono wakaaladda ka bixi karaa kuma khasbana xataa kakale yaanu ogolaanbe xataa haddii xoolo lagu wakiishay oo mushqaayad lagu siinaya wakaaladda markuu doono ka bixi karaa waxiinaidin markaa mar hadday tahay caqdi jaa'isa likulli mid kastoo minhumaa labadooda ka mida wakiilka iyo muwakilka ay almuwakili iyo walwakiili faskhuhabaa u bannaan heshiiska wakaaladda inuu fasakho mataashaa markuu doono wa tanfasikhu way fasakhmaysaa alwakaalatu bimowti axadimaa way ku fasakhmaysaa oo haddii kii wax wakiisha dhinto heshiiskii wakaaladu meesha uu ka baxay haddii kii la wakiisha dhintana meesha uu ka baxay aw junuuni bay ayay ku fasakhmaysaa hadduu waasho midkood aw imaa o miyir doorsooman ayay ku fasakhmaysaa marka caqdigu hadduu jaais yahay waxyaabaa uu ku fasakhmaa hadduu laazim yahayna kuma fasakhmo daabidkana qaado walcaqdu in kaana jaa'isan yanfasikhu bilmowti wاljunuuni wاlighmaayo qofku ahliyadii inuu ka baxo ahliya tasaruf buu ku fasakhmaya hadduu laazim yahay kuma fasakhmayo walwakiilu qofka la wakiishay amiinun weeye xataa hadduu mushqaayad qaadanayo macnaa waa qof si xaqa wixii loo wakiishay u haya ile qofkii lahaabaa u idmo u ogolaadae wa qowluhu qowlkiisa uu yidhi abushujaac fii maa shaygii dhexdiisu ku yahay amiin yaqbiduhu uu guddoomayo ka wakiishay u guddoomayo fii maa yasrifu iyo wuxuu bixinayaba saaqitun waa mid ka dhacay fii akari nusakh nusakha abishujaaca badankooda haddaba mar haddii la yidhi waa amiin oo yaddu waa yaddu ammaana oo shayga xaqdarro kuma hayste xaq buu ku hayaa waxaa taa ka dhalanaya shaygii loo wakiishay hadduu baaba'o isagoon waajib ka gaabin si khaldanna aanu maamulin xadgudub aan ku samayn waxba laguma laha isaga walihaada wuxu uhi walaa yadmanu magdhabi maayo alwakiilu kii la wakiishay yacnaa wixii baaba'a ilaa bitafriiti inuu gaabin ka sameeyo mooyaane shayga ilaalintiisa ama dee bitacadi isna waa lamid fiima shaygii uu gaabin ka sameeyey wakiila fii loo wakiishay wa min atafriidi waxaa ka mid ah daba gaabinta magdhowga ku waajibinaysa wakiilka tasliimu inuu dhiibo almabiica shaygii uu iibiyey qabla qabdi amani intaanu lacagtii gudooman shay baa iibintiisa loo wakiishay gaari tusaalaan gaarigii buu iibiyey isagoon lacagtii ka qaadin qoladuu ka iibiyu gaarigii ku wareejiyey qoladii baa la baxsaday lacagtii iyo gaadhigiiba saasaa lagu waay isagaa lagu leeyahy waayo waajibku wuxuu ahaa inaanu gaadhiga wareejin ilaa uu la wareegaya lacagta ile waa wakiilo wakiilkanu cid kale u tasarufayaae oo waxaa laga rabay sida u fiicane u dhamayska tiran ee danta u sarraysa ay ku jirta inuu tasarufo halkana gaabin buu sameeyey walaa yaduusu ma banaana lilwakiili wakiilka uma banaana wakaalatan wakaalo la wakiishay wakaaladaasi oo mulaqa sii daysan oo aan dee quyuud iyo shuruud lagu xidhin waxaa la yidhi tusaale ahaan waxaan ku wakiishay gaarhigayga inaad iibiso jagayga inaad iibiso gurigayga inaad iibiso waxba looma sheegin lacagtu ku iibinayo looma sheegin deyn inuu ku bixin karo inaanu ku bixin karin waxaasoo dhan lagalama hadal waa wakaala mulaqa markaa an yabiica uma banaano inuu iibiyo shaygii la yidhi iibi shuruud aan loo sheegin wayashtariya uu soo iibiye shaygii la yihi soo iibi ilaa bialaai sharayd saddex shardi in la helo mooyaane ilaa baycan iib mooyaane mutalabisan ku dheehan bialaai sharaada axaduha midkood waxa weeye an yabiica inuu iibiye shaygii bihamani mil waxa la siisto shaygaasi uu meeshaa ka marayo waa inuu siiyo laa biduuni wax ka yar waa inaanu siin oo lacag looma xadino intaasii lama odhan maxaa waajib ku ah shaygaas wuxuu meeshaa ka maraya u sareeya waa inuu siiyo wax ka yar ma siin karo walaa biabnin waa inaanu ku iibin waxa weeyaan abni faaxishin xun oo bimacnaa qiimihiisi qiima aad uga hooseeya waa inaanu siin wahuwa abniga faaxishki maa laa yuxtamilo waxaan loo la xamilin fi lhaalibi sida haalibkaa yanaa hadduu wax yar dee shaygu kuwii kala dheeraada waa laiska xamilaa qofku werwer iyo hadhow inuu ka cawdiyo waxaa ma keento lakiin haddii wax badan uu dheeraado dee way keenaysa marka haddii halkaa maxaynu ka fahanay huma laa yaxtamilu fi lghaalibi waxaynu ka fahanay qofku shaygii iibintiisa loo wakiishay haddaan la odrhan intaasi cid amaahi ha amaahin shuruuddaas dhan haddaan loo sheegin horta xagga lacagta shaygaasi lacagta uu ku iibbaxo meesha iyo wakhtigaa la joogo kama hoos marin karo wuu ku iibin karaa ka badan hadduu ku helayana xataa thamnulmitl kuma iibin karo waay wathani shardiga labaad an yakuuna waa inuu noqdo thamanulmitl haddaba thamanulmitligaa uu ku iibinayaa naqdan ay xaalan mid xaaloobayo markaa lagu heshiiyey la kala qaato oon amaah ahayn macna waa inaan amaah ku iibin isagoo kuu fasiro wuxuu ku ihi falaa yabiicu iibin maayo alwakiilu kii la wakiishay nasiyatan amaah ku iibin maayo wain kaana haba noqdo amankaana siyaaday qadra amanmil amanmilgii mid la qadare shaygaa boqol baa la siiyaa tusaale ahaan boqol amaaha kuma iibin karo whaaliu an yakuuna waa inuu noqdo annaqdu lacagta uu ku iibinaya biniqdi baladi lacagta beledka laga isticmaalo waa inay noqoto falow kaana fi lbaladi beledka hadday ka jiraan naqdaani laba lacag iyagu sida keenoo kale lacag badan baa laga isticmaalaa baaca wuxuu ku iibinayaa bilaklabi ka haalibka minhumaa xaalo labadaa naqdigu ka mid yihi yanaa lacagta shaygaa inta badan lagu iibiyo dhulka iyo gabaadhida iyo waxaa inagu maxaynu kala siisanaa guryaha doolar sida haalibka taasuu ku iibinaya fain istawayaa labadaa lacagayo ee beledka laga isticmaalo haddii si siman ashyaada lagu kala iibsado oo midna aanay u haalib ahayn baaca wuxuu ku iibinayaa bil anfaci ka u nafciga badan lilmuwakili waxtarku ugu jiro ka wakiishay fain istawayaa xagga nafcigan hadday ka sinaadaan takhayara wuu u door lahaanayaa kuu doonuu ku iibinaya walaa yabiicu iibin maayo bilfuluusi fuluus ku iibin maayo fuluus maxay ahayd ya lacagtee ya fuluustu waa lacag aan ahayn iminka dee lacag o dhan baa fuluus la yska idhaaheen lakin mara kutubta ku qorantay saama waa lacagaan dirhamna ahayn diinaarna ahayn oo naxaasiya waxaa ka samaysan fuluus ku iibin maayo wain raajat mid mid soconays mid soconaysaba ha noqoto rawaaja nuquudi sida dahabka diinaarka iyo dirhamka ay u socdaan oo kalebaa u soconaysa markaa dee shardigaasi iminka ma shaqaynayo walaa yajuusu ma banaano an yabiica inuu iibiyo alwakiilu kii la wakiishay baycan iib loo wakiishay mulaqan aan shuruud lagu xidhin min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyaa uma banaana walaa min waladihina inuu ka iibiyaa uma banaano shaygii ilmihiisi asagiir ee yaraan qaangaadhin walow saraxa haba u caddeeyo almuwakiilu ka wakiishay lilwakiili wakiilka hauba caddeeyo fi bayci iibka loo wakiishay fi lbayci iibba ha u caddeeyo min asagiiri ka yar laga iibiye kama qaala mutawali khilaafa lilbagawi marka halka wuxuu leeyahy qofkii la yihi shaygaa iibi naftaada waad ka iibin kartaa lama odhan iibi un baa lagu ihi iskama iibin kartidna lama odhan adu waad iska iibin kartaa iskama iibin kartid midna lama odhan waa mulaq horta isagu iskama iibin karo shaygii sidaasoo kale caruurtiisa yaryaren qaangaadhina dee isagu inuu mas-uulka ka yahay u tasarufayana uma iibin karo dadka waalena mas-uulka uu ka yahay kuwa sifaada mas-uulka ka yahayna waa la mid marka halka uu yihi walaa min waladii sagiir inuu ka caam yeelaaba ahayd u idhaahdo cidda uu mas-uula ka yahay o dhan waayo waxa kala duwan ka wax iibinaya ka iibsanaya muraadkiisa sooma ka iibinaya qiimo saruu ku doonaya ka iibsanayaana qiimo hoose marka haddii qofku shaygii la yihi iibi uu isagu iska iibiyo hunaa takhtalif alaqraad isagu markuu iska iibinayo qiimo jamamu ku rabaa qofkii uu wakiilka iibka uga ahaana waxaa la rabaa qiimaha ugu sarreeya inuu ka siiyo markaa tuhma baa imanaysa tuhma ayaa imanaysa in hadhow hadduu shay ku arka u idhahdo shaygayga wuu jabsaday nin baa wuxuu inooga sheekeeyey sheeke masaladan ku saabsanoo wuxuu yihi nin baan ku urin iyo qorigaa ii iibi qorigu waa kan xabaddu ka dhacdo waa waddankeena waa somalilan meelo dee qoryaa ilaa hadda aada loogu iibsadaa baa jirta qorigu weli uu ka shaqaynayo iska celintii baa weli ka taagan dabeetana ninka wuxuu igu dhaha ni qorigii kaamba waa layga odhan waayo maalintii dambu in yaroo faraguudkeeda i keenay buui show isagaa iska iibiye waxaan arku buui isagoo qoriga laftiisa isagoo ku gaadhan isagu sita markaa dee tuhmad baa gashay oo inuu qorigiisii jabsaday mar hadduu isagu iska iibiyey ayuu ku tuhmay markaa taa awgeed baa loo diidan yahi ilmihiisa yar iyo dadka waaloola kuwa mas-uulka uu ka yahay de isagii un bay la mid yihin wuxuu leey ilmihiisa yar xataa hadduu dha waad ka iibin kartaa kama iibin karo wal asaxu anahu yabiicu waa inuu shaygaa loo wakiisho iibintiisa ka iibin karo liabihi aabihi wain cala aabbuu mid sarabaa noqdo awogiisi koowaad iyo labaad iyo kuwaas walibnihina wuu ka iibin karaa inankiisi albaaliqa ee qaangaarhka ah wain safala hoos baa u dhaadhaco ku isagu dhalay iyo ku dhalay kuu sii dhalay hoos baa qabtee in lam yakun haddaanu ahayn ibnigiisu safiihan ibnigiisa qaangaarhka haddaanu ahayn safiih walaa majnuunan aanu ahayn kuwaasi ka yarun bay la mid yihin fain saraxa hadduu caddeeyo almuwakilu ka wax wakiishay bilbayci iib minhumaa labadooda laga iibin karo saxa jasman wuxuuhi shaygayga inaad iibisaan ku wakiisha waad ka iibin kartaa aabbaha awowga waad ka iibin kartaa inamadaada waaweyn wax dhiba ma leh dee ila isagaa la ilaalinayo tuhmada laga ilaalinayay hadda isagii baa fasaxayba walaa yuqiru wuxuu yihi qiri maayo alwakiilu ka la wakiishay ee maxay loo wakiishay dacwad wakiilu dacwa waa sida loo yarkiioo kale alwakiil fi lkhusuuma calaa muwakilihi kii wakiishay waxba ku qiri maayo waxaa loo wakiishay qofkan dacwad inuu cid kale qofkan xaq uu leeyahy u ku sheego qaadiga hortiisa iyo inuu jawaabiy waxyaabahaasa loo wakiishay intaa ma dhaafi karo ma odhan karo war waxaan ku qirayaa kan wakiilka u ahay in waxa uu qabo ama in xoolahaasi lagu leeyahay falow wakala hadduu wakiisho qof shaksan fii khusuumatin buu wakiishay dacwad cid ka dhexaysa lam yamlik iliqraara ma mulkiyo qiris cala lmuwakil wax uu ku qiro kii wakiishay walal ibraa'ana ma mulkiyo dayn min deyni deyntiisi uu ka daayo ciddii anaa kaa dhaafay ma odhan karayso waxaa looma dirsan de maxaa loo wakiishay sheegashada iyo jawaab bixinta waxaasaa loo wakiishay hawlaan waa hawlaan loo dirsan weeye sulxina kalama geli karo wala sulxuna uma banaano canhu dacwaddii loo wakiishay yanaa sulxi kuma dhammayn karo wa qowluu hi ilaa biidnihi inuu u idmo mooyaane saaqitun waa mid ka dhacsan fii bacdi nusakh walaa saxu ana tawkiila wakiilashada fi liqraari iqraar laysu wakiisha laa yasixu waxyaaba aanay niyaabadu gelin buu ka mid yahay waxaan aliqraaru xujatun qaasira wax qirasho laysuma wakiilan karo oo qof qofkuma odhan karo wanio oradoo maxkamadda tago waxaa iga qiro waan ku wakiishay waxaa iga qiro wakaltuka fii an tuqira canii bikada wakada waxaan ku wakiishay adoo aniga iga wakiila inaad waxaayo waxaayo waxaa inaan aan qirtay yanaa inaad wakiil igaga noqoto ma ansaxayo xataa haddii loo loo wakiisho ma ansaxayo buu leeyahy lanna waa ikhbaar can xaq xaq iqraarku sidiisa waa maxay uu inoo soo socdaa waa baab ku xige xaq cid kale leeday buu qofku ka waramaya in isaga lagu leeyahy sooma markaa taana dee wakaala ma gasho sida shahaadadii oo kale ka shahaada ha laakiin kii yidhi hebelo waxaan kuu wakiishay inaad maxkamadda tagto oo waxaa aad qirato adoo aniga iga socda kaasi horta isagu u qirtay qofkan uun baan waxba ka qiran karine horta waxaa in lagu leeyay u qirtayba de lababa kan le arrintaasaan ku wakiishay waaya wallahu aclam waxka billahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira